أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon kataa'ib al ikhbaariya oo baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe sarkaal ka tirsan murtadiinta oo lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaan dhaca waddada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo balcad mid ka mid a siyaasiyiinta soomaalida oo sharaxaad ka bixiyey qorshaha ku hoosduugan safarkii uu dhowaan ra-iisul wasaaraha itoobiya ku yimid magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan murtadiinta oo qirtay in mujaahidiintu ay maleeshiyaadka ridada ku jebiyeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe guddi ka socda maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ah ee baay oo kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee degmada labaatan jirow ee wilaayadaasi wadayaasha mootabajaajta magaalada muqdisho oo dhigay dibadbax xooggan oo ay uga cabanayaan dhibaatooyinka ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ee bakool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe xasan cabdiraxmaan abuu xasaan oo filimkaasi soo daawaday ayaa warbixinta warkan inooga diyaariyey
kataa'ib al ikhbaariya ayaa filim kooban ka soo saartay weerar dhowaan lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee wilaayada shabeellaha dhexe
قدما جند الجهاد قدما أهل الرشاد اسحقوا زيغ الأعادي filimka qeybtiisa hore waxaa lagu arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo ooda jabsaday islamarkaana kasii cararaya meedaanka dagaalka kadib markii xabadda mujaahidiintu ay ku hoobatay sida roobkii oo kale جند الفداء حطموا كيد الفساد وادحروا الكفر المعادي وذيول الارتداد لا تبالوا waxaa filimka lagu arkayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan goobta dagaalka kuwaasoo murtadiintu ay ka carareen kadib markii ay awoodi waayeen inay qaataan inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo qoryaha ka furanaya maleeshiyaadkii goobta lagu dilay waxaana qoryaha mujaahidiintu ay furanayaan filimkana lagu arkaya ka mid ah qoriga loo yaqaana beka mka iyo qoriga r b g-ga
البلايا أقحموهم وإلى الموت أريدوهم وليذوقوا المورد بالرزايا أمطروهم والبلايا أقحموهم وإلى الموت أريدوهم وليذوقوا المورد وليذوقوا المورد
weerarkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka murtadiintu ay weerar ku soo qaadeen duleedka deegaanka ceel cali axmed ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada muddo dagaalka uu socday kadibna allah fadligii maleeshiyaadka ridada ayaa dagaalka lagu jebiyey kuwaasoo la gaarsiiyey khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo meedaanka ka soo gaaray
فليروا ما لم يروا حينها لن يصبروا حين تأتوا يدبروا لن تروا تجلدا sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaan dhaca waddada xidhiirisa magaalooyinka muqdisho iyo beledweyn weerar ka min ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen saaka deegaanka hareeri caad leh ee dhaca wadada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay guddoomiyihii maamulka ridada ee deegaankaas kaas oo lagu magacaabi jiray afcadde waxaana sidoo kale lagu dhaawacay saddex ka tirsan ilaaladiisa dhanka kale hiiraan mujaahidiinta ayaa xalay qaraxyo la beegsaday fadhiisin maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyn waxaana jira khasaare cadowga allah soo gaaray mid ka mida siyaasiyiinta soomaalida ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshaha ku hoos duugan safarkii uu dhowaan ra-iisul wasaaraha itoobiya ku yimid magaalada muqdisho cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya siyaasi idris faarax oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu sharaxaad ka bixiyey safarkii uu dhowaan magaalada muqdisho ku yimid ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya gaal abiy axmed waxa uu siyaasigan xusay in imaanshiyaha abey ee muqdisho iyo sidoo kale inuu tago xeebta liido hortiisana ay maleeshiyaadka murtadiinta ku toogtaan wiil dhallinyaro ah oo dabaal u yimid xeebta ay tahay fariin uu abey u diray dadkiisa itoobiyaanka ah sidoo kale siyaasi idris xasan faarax ayaa xasan garguurta iyo kooxdiisa ku safeeyey burcad qowlaysato ah oo dalkii iibsanaya
laga yaaba inuu dhar buumo ah wato oo dabaal ka yimid oo aan waxba haysan in habad lagu dhufto waa waa runtii waxaa weeye waa wax lala yaabo weliba sida ay sheegayaan abey axmed uu fiirsana wax taa ka sii daran haddaad fiirisaan sawirada ay isla galeen oo xeebta iskula galeen abey axmed iyo xasan sheikh macatabkii baa dhexda yaallo oo meesha loogu talagalay wax loogu talagalay waay macatabkii kiniisadii qof walba wax waa clear adii labadooda waxaa u dhaxayso muraayad yar maaragtay kiniisadii calaamadeedii ku sawiran istilaabti leh baa ku sawiran oo mucatabkii sidiisii ah abey axmed wuxuu dirayaa fariin wuxuu u dirayaa dadkiisii waana wax loogu talagalay waayo dad noocaasoo kale waxaa jira soomaali ah oo hadda soomaalida horboodo oo soomaaliya iibsanayo xasan sheekhna waa ka mid dadka asaga ah hadda xeebta inuu geeyo liido geeyo waxaa kaloo igu maqaalaa wuxuu rabay inuu balcad geeyo balcad sababta loo geenaya mataqaanaa etoobiyaanka hadda ka hor balcad yimid haddaanay al-shabaab qabsan lahayn waxaa igu maqaalo ah wuxuu rabay inuu balcad geeyo abiy axmed meesha hadda waa lagu kala tagaan ku ori wax hadda soomaaliya laga sheegahayo ama ka jiro wax qof bini aadama uu innaba suuraysan kara ma dhanka kale siyaasigan ayaa ka dhawaajiyey in rajada keliya ee ummadda soomaaliyeed maanta ay leeyihiin ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay dalka la wareegto rajo kale ooy soomaaliya leedahay ma jirto hadda sida muuqato ilaa al-shabaab ay gacanta ku dhigto haddeerba dadka wuu sheegayaa ama farax ama kana maxaa yeelay dadkii dowladda federaalka dadka ka shaqeeya way bahaloobeen dad badan oo qashin ah jooga soomaaliya oo ummadda ku naaxay dadkaas in laga leexiyaa raba meesha cid kale oo leexin kartana lama arko aan al-shabaab ahayn si kastaba tan iyo markii xukunka kooxda riddada uu la wareegay murtad xasan gurguurte itoobiya ayaa sare u qaaday damaceeda ku aadan qaadashada badda iyo beriga soomaaliyeed waxaana dhowaan muqdisho safar ku yimid abey axmed ra-iisul wasaaraha xabashada balse wejigabax ayuu kala kulmay safarka muqdisho isagoo ku qasbanaaday in saacado gudahood eelboorka muqdisho deg deg uga dhoofo kadib markii mujaahidiintu ay madaafiic ku garaaceen ceelboorka muqdisho sidoo kalena ay cagta mariyeen sallagyadii murtadiinta ee degmada balcad saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in mujaahidiinta maleeshiyaadka kooxda ridada ay ku jebiyeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe cabdiraxiin sheekh cali warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo xilli ay ciidamada mujaahidiintu ay taqadum ballaaran ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ayay saraakiil ka tirsan murtadiintu ay ku dhawaaqeen inay iskaga baxayaan furimaha dagaalka maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan dhanka bari ee wilaayada shabeellada dhexe gaar ahaan inta u dhexaysa deegaanada cadaanlexe iyo nuur duqle ayaa ku cataabay inay iskaga baxayaan dagaalka sababo la xiriira iyagoo oo u babaadhegi waayey weerarada mujaahidiinta iyo futuuxaadka ay mujaahidiintu ka samaynayaan deegaanada alkowsar daarunimca booshareeri iyo ceyl ali axmed saraakiisha murtadiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa qiray in kooxda riddada ay ku jabtay dagaalka sidaa darteedana ay iclaaminayaan in xilligan aysan la dagaalami karin mujaahidiinta
masiibo muqaadiraha ku dhacday jabaa dhacay mar kastaba uu la sii ceyraayo alaxmadaa laga jabay waxaa laga jabay alkawsar waxaa laga jabay eelhareey waxaa laga jabay caddaanlehey waxaa naga soo jabay degmada ruugo waxay taagan tahay galabta inay u dhaxda cadow soo galeen lamadaras iyo meesha la yidhaaho bushashia ani waa taagan
aniga oo ah taliyaan deegaanka sidoo kale waxaa la jira taliya nabad sugidda degmada runurgood qaybna waa kuwa inta fadhiya aad u jeediin sidaas darteed waxaan rabnaa maanta inaan warkayna aan gaarsiino maanta xaaladdu way isbedeshay meeshii ay shala joogto ma joogto xarbigaan ku jirnay tabar waa u weynay waxaan isdhannay maanta wixii aad labadii sano lasoo dhaafay aad meesha ka wadeen kama sii wadi kartiin waad maqlayseen oo waad og tihiin halgankii intaa soo socday meeshuu ku dhicisoobay waxay naga qaaday dhinacaas koonfurta ay nagala wareegtay deriska nala ahaayoo dhanay galaafteen waxaan rabnaa maanta kadib waddadii axmar loo aadaayay shabaabaa laga soo sheego waayo ha ahaato alkawsar ha ahaato ceelhareeri ha ahaato ceelmuluq ha ahaato labagaras ha ahaato geelgub ilaa intaasoo dhan shabaabaa ku fiday ceelbacad iyo daarunimcana saldhigga ugu weynay u yahay ka dhigteen waxaan rabnaa marka maanta kadib tabar uma hayno xoog uma hayno labada dhinacay naga qaadeen shabaaba waxaana isku raacnay meesha loo badan yahay inaan aadno murtadiintan oo ka argaxay dagaalada culus oo ay ciidamada mujaahidiinta ay ka galeen dhowr deegaan oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe iyagoona hadda garwaaqsaday in uu sii dhacayo gobolka murtadiinta islamarkaana calanka tawxiidka laga taagay inta badan degmooyinka iyo deegaanadii cadowga qabsaday tan iyo markii xasan gurguurta uu cilaamiyey xamlada ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa kormeer ku tegey goobaha waxbarashada ee degmada labaatan jirow ee wilaayadaasi mar kale xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xilli wilaayada islaamiga ee baay laga dareemaya sare ukac ku aadan barashada cilmiga sharciga islamarkaana dadka ku dhaqan wilaayada ay u jihaysteen dhanka barashada cilmiga ayay wilaayada dirtay guddi ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo kormeerayay habsame u socodka waxbarashada ku aadan cilmiga sharciga guddigan oo ka koobnaa mas-uuliyiin macallimiin iyo culummo ayaa kormeerkooda kasoo bilaabay degmada labaatan jirow oo ah cirifka ugu sarreeya ee wilaayada waxayna booqdeen dhammaan madaarista maraakista macaahidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka furan degmada labaatan jirow iyagoona qiimeynayay waxbarashada ardayda xiriirka ka dhexeeya macallimiinta iyo waalidiinta iyo halka ay gaarsiisan tahay aqoonta diineed ee ardayda waxay sidoo kale guddigan imtixaanaad ka qaadeen ardayda iyagoona u sameynayay abaalmarino iyo dhiirigelin si gaar ahana hadiyado qaali a u siinayay ardayda kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadkii ay ka qaadeen ardayda meelaha ugu muhiimsan ee guddigan ay booqdeen waxaa ka mid ah mu'asasada alqalam oo ah mu'asasa tacliimi ah oo ay dhowaan wilaayada ka hirgelisay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo ay wax ku baranayaan ardayda da-doodu u dhexaysa shan sano ilaa toddoba sano iyadoona ardayda laga saxiyay akhriska iyo qorista sidoo kalena la xifdisiinaya axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha ugu muhiimsan islamarkaana wilaayada ay ku guulaysatay waxaa ka mid ah in ardayda iyagoo aan qur-aanka baranin kitaabka qur-aanka kariimka akhrinaya meel kasta oo laga soo saaro maadaama ardaydan si gaara looga saxiyay farta iyo akhriska sida ku cad bandhig ay ardaydan sameeyeen kadib munaasabad mu'asasada lagu soo xirayay oo ka dhacday gudaha degmada labaatan jirow فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس مسه
ضر مسه ما يقدر إدغام بغنة يقدر.
إدغام مع بغنة إدغام ناقص
مسك كاستي انت ادغام انت كجر لما أطلق منك كيس اه لما كان سقامي تبدي مين ما مين كان ميكم ديا حروف الادغام هي ما لو حروف تس ادغام لام را ميم نون واو ياء وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وات واتقوا لعلكم ترحمون مبارك انفاء ما يقدر.
إخفاء حقيقي تمييز الحرف صاد لام ثاء كاف جيم شيم قاف سين دال بو زاي فاء تاء بو بو
mid ka mid a guddiga kormeerka oo isagana ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey booqashada ay ku tageen mu'asasada alqalam iyo imtixaanaadkii laga qaaday ardayda isagoona xusay in ardayda dhammaantood ay ku guulaysteen imtixaanaadkii laga qaaday
qeybta kale oo guddiga seeda imtixaankuusu ku qaadi waa ardadu hadda hortaana fadhiidiyu bifadli illaahi wa raxmatihi mu'asasatu lqalam ardada dhakadaasi guud ahaan may hayana soddon iyo kow arday labaatan iyo sideed mumtaaza nagadan saddex ardayna may nagadeen jayid jiddan nagadan walhaabiyaraad oo hadda ardadaas ku dhihi mu'asasatu lqalam dhakadaay oo imtixaankii laku qaaday ka guul daraysaday ma jiraan bifadli illaahi wa raxmatihi malaaq yuusuf garweyne oo ka mid a waxgaradka degmada labaatan jirow ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay isagoona soo dhoweeyey martidii wilaayada ka socotay ee booqashada ku tagtay degmadiisa si gaar ah goobaha waxbarashada ee labaatan jirow
نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم بضيوفنا الكرام في مقر محافظة لباتنجرو ونقول لكم مرحبا بكم بضيوفنا الكرام ومرحبا بكم في بلدكم الثاني وفي شعبكم الثاني وفي إخوانكم العقيدة ونرحب بكم بأيد مفتوح وقلب مفتوح مرحبا بكم لإخواننا الكرام وعلماؤنا الكبار guddigan ayaa lagu wadaa inuu soo maro dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay isla markaana natiijada iyo halka ay wax marayaan uu dib ugu soo celiyay degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay oo markii horeba guddigan ay ka ambabaxeen wadayaasha mootobajaajta magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax xooggan oo ay uga cabanayaan dhibaatooyinka ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya banaanbaxan oo ka dhacay iskiiska kiilomitir afar ee magaalada muqdisho ayay bajaajleedii oga cabanayeen in lacaga dheeraad ay kusoo rogtay kooxda riddada soomaaliya gaadiidleedaasi dibadbaxan ayaa xiray wadadaasi waxaana la arkayay iyagoo ku dhawaaqayo halkudhogyo ka dhan ah kooxda riddada soomaaliya darwallada bajaajilida ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin amarka ka soo baxay kooxda riddada islamarkaana aysan awoodin inay dhiibaan lacagaha la dul saaray maalin kasta shan doolar guri hataa laguma biilo guri maalin kasta shan doolar guri hataa laguma biilo marka ilaahay ka cabsida ama mo wax soconaa malaa wadooyinkan ilaa isbuuc wadada sayna xirneen warqad waa diideen warqad lees isugu way diideen yaa warqad shan doolar shan doolar rabaa adoo warqad wadama shan doolar liiba diila wallahi liiba diila wallahi isbuuc ay xirnaan wadada isbuuc midnimo dooni meena midnimo dooni meena وانا فادني مالك الصندور يا سعقر ورقد ليسك لعبت وانا لغالي واعمل ارسال مني مدوني مين اليوم دوني مينو مني مدوني مينو si kastaba haatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhayay dhibaatooyinka maleeshiyaadka riddada ay u geysanayaan darawallada bajaajileyda ee magaalada muqdisho kuwaas oo riddada ay ka qaadaan lacaga baad ah taas ay usii dheertahay dilalka mar weliba ay u geysanayaan maleeshiyaadka riddada ugu dambayntiina munaasabad lagu sagootiyeyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya وتدعمهم بغير غنة في اللام والرقوم كبرنة وثالث الإغلاب عند الباء لمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفضل بمنعوت كل الفضل في خمسة من بعد عشر همزها في كلم هذا البيت قد ضممتها waxay ahayd munaasabad sagootin u ahayd arday gaaraysoah ilaa toddoba arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka buurdhuxonle ee wilaayada bakool munaasabada sagootinta ardayda kasoo qalinjabisay madarasada al-najaax ee taxfiidka qur-aanka ayaa waxaa goobjoog ahaa culimo waxgarad iyo waalidiin waxaana ugu horreyn kelimad ka jeediyey mid ka mid ah culimo udiinka qur-aanka may kumid yaha nicmada ilaahay goonina hangaladaysadii saas daraadye bani aadanka walaa macnaha dadka naqdaw qofka naqdaw qiimo kaaladaw maybwaaha qur'aankaas iyo diinkaasu bani aadamnimada ilaahay kii sharafi madilah ku gudubu wala qofka bani aadamka ka sharafa oo ka qiimo oo quraankaas waay quraankaas macnaha may fadaane ini waana barana iyaalkana barno unuuna barano lawin in yarna ka baran si darjadaas una deerna taas walaal iyaalna isku baahanyi guud ahaan marka ma is dardaarmaane dadka waalidiinka iyaalsha awlaadiyo ina macnaha ka tarbiyayaan diinka ilaahay ardaytana maylana yoon dardaar goonaan siyaane qur-aanka wal dhammaaya ma doo dhammaytadinin korin sii wadad aan qur-aanka madanha dhammaaya dugsi bes iyo walaqaas ma jaran taas waalidiintan isku ilaaliyan manaawnigay qur-aanka dhammaaya madan hoolaas ugaadhaa dhanwaan sidoo kale ardayda madarasada al-najaax ayaa bandhig cilmiyaad kooban ka sameeyey goobta xafladda يقول راجعا في رب سامعي محمد مجازري شافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه madarasada ma ahayn keliya mid lagu barto ama lagu xifdiyo qur-aanka kariimka balse ardayda waxaa sidoo kale la xifdisiinayay mutuunta kale ee cilmiga sida culumta qur-aanka axaadiidta iyo caqiidada sidaa uu sheegayo macalinka madarasada mayba ku warbiyey khaasatan madarasadan madarasatu najaax alislaamiya leeraw walbarashadeeneen ee mayha martay marxalo badan ah marti madarasada markan maylika barade mutuunta kumad ee marki qur-aanka laha ku guduba tuhfatulafala lika barade jazariya lika barade xusnulmuslima lika barade hidaayatulmustafiida lika baradohay arbiciin nawawiya lika baradohay ilaahay baka mahadsan madarasada saasa walbarashadii ahayti hatana mayra jeeyohayne meelsara yaa adaniidi kahayne insha allahu tacaala ugu dambeyn mid ka mid a waalidiinta ayaa dhankiisa ah kelimad ka jeediyay xafladda kolley aragda ilaahay ka mahadsan maalinka ilaahay khayr sii ardayda nog ar kolley aragda kuwii oo diinta ka aflaxay maarna horumarka deeri ilaahay ka weela mustawijo iyo maarna kolley eed iyada aan mahadsanna dugsiga aragday kenne badanaha gooba la ahaaye dadka aragday markii hore owlaadoon ku galanjibiyeenno xafladaasay la dhakay oo aragday horumarti iyo kumad hayni hatan iyaal kale oo geekaasi dhatan leh arday hadargalyaaninka jara dugsiga sida la sheega madkii hore oo buushkii hore haay dadkii koogtii hore la bilaawday hayni dhowr marxaladoodaha mari inta dugsiga hata dhagahaga intilankweel baaweena lakaweele dhismadiis aragday yaa marti hatana kolley aragaasaan heerkuusata marhohay eedi eeda aan fayley dadki aragday kaliibani ilaahini weela waxaa sii kordhayay bilihii lasoo dhaafay ardayda kasoo takharujayso madaarista qur-aanka kariimka waxaana arrintaasi ay ku timid bacdalaahi dadaallo hagarla-aan ah oo uu maktabka dacwada geliyey macalimiinta madaarista qur-aanka degmooyinka iyo deegaanada wilaayada warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu